intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayao qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarfiday dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qaarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinkaa qarribay
bismillahi raxmaan raxiim kulan wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wanaagsan raadiyaha cadaado oo habeen kasta doon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunye goormaa beerlafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baahidi kugu raagtay lihii baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kalay rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kolay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar kenya ayaa waxu sheega
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo isniina talada ay soo geliso taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha saddexaad sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ugu yaraan labaatan qof ayaa dhimatay halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib dagaal xoogan oo maanta ka dhacay magaalada xeraale ee waqooyiga gobolka galgaduud dadka deegaanka degan degmada xaraale iyo nawaaxigeeda waxay ahaayeen oo iska difaacay weerar ay ku soo qaaday sufo oo ay kaga soo qaaday fariisimadeeda dhulsanareed iyo gurceel ayna ku doonaysa ku dhulballaarsato ma garat goor wayaan idiin soo gudbi doonaa wararka ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona galmudug waxay sheegteen dagaalkaasi uusan ahay mid qabiil islamarkaana ay iyadu ay xal weera ay ka gaari doonto faahfaahinno ay baxsheen ayaan barnaamijkan goor ugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maxkamad ku taalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ka laabatay xukun lagu rida shan nin oo kufis ka geysatay gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waan idiin soo gudbin doona saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa digniin ka soo saara dagaalbileed ka dhacay deegaanka leera buurdheer oo hoosta degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waan idiin soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyey qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeysta aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax caawa ka dhacay meel u dhow hoteelka waaliye ee magaalada muqdisho khasaare inteleg ayaa ka dhashay barnaamijkan ayaan goorweyn kugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeysta aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka eriteria iyo madaxweynaha waddanka waa maamulka somalilan kulan ayay maanta ku yeesheen hargeysa maxay ka wada hadleen ayaana barnaamijkan goorweyn kugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya waxay baaq ay ka soo saartay beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya gobolada galguduud iyo shabeellaha dhexe waa idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal hadal ay warbaahinta ay la wadaagtay dowladda federaalka waxyaabaha kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona nin hubeysan ayaa tugasho ku ka geystay magaalo ku taala waddanka holland dhimashadaas intay leeg tahay ayaana barnaamijkan gorgan kugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijkan waxaa ku dhegeysan doonteen xubintii aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaa ku dhegeysan doontaan heesta
gabadh lagu hawey
qodobadaas soo kora ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhagaysan doonteen barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tegi doona anigo xasan cumar axmed nuraam suxeefe ayaa ii falsamanaya waa mar kale iyo xulashada wareysada
warshada sifaynta biyaha durdur durdur durdur durdur durdur allah allah dii halkii araadkii dadweynuhu qabeen durdur baa ka maydhee dalmarow ma boog tahay allah allah weligaaba ducaalow markuu diiqu dhawaaqo aadna addoontaayoo dadkaad kicisaaye maxaa doorkan wadaa durdurkuse muxuu yahay waa yadaan roomada ahayne war waxaan doorka wadaa waa warshada sifaynta biyaha durdur waa durdur xareedaan dindimayse dhakhtarada dalkeen iyo doktoorada cilmiga ee dunida ugu sarreeya markay aad u darseen dac walbaba ka eegeen diiwaanka ay ku qoreen inay daawo yihiin da'yartii carruurtiiyo duqaydiyo cirooliyo doobkiiyo barbaartaba ka difaaca cudurrada ayay diiwaanka ku qoranayaan doorkan wadaaye ugu baaq dadweynaha ha daldasheen idilkood duhur iyo habeen ha cabeen waa daryeelkii ubadkooda waa difaacay noloshooda warshadaan durdur biyaha ay sifayso alla alla ah waa kuwane bal arag waa kuwane bal arag allah baytus baldhanada waa kuwane
alla macaan badanaayey ma malab bay ku dareen oo in dubai laga keenayo dabadaan moolahayay ma dalkeenna dhexdiisa ducaalow lagu sameeyaa haa dariskaagay ku taallay ninkeen aan ku duulgeeye soo daawo bal siday u samayn ninkeen waatane bal arag bal arag waatane alla balday oo mid baa ku digsiin midna way ku daboolin midna way sii diraysaaye way isdaba roorhayaane xareeddaan didinaysa xaggee bay ka soo dayi ma daruurahay tuuba sudheen ducaalow waa lagu yaabee
dalkiidinkaa qarribay waayahay kulan wacan wanaagsan ayna hawadayan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan kusoo dhadada barnaamijka dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada leelxeraalo oo ku taalla waqooyiga gobolka galguduud ugu yaraan inta la xaqiijiyey labaatan qof ayaa dhimatay halka tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal xalay saqdi dhexe ka socday deegaanka xeraale ee gobolka galguduud dad ku dhaawacmay dagaalkaasi ayaa loo kala qaaday isbitaalada degmooyinka cabudwaaq dhuusamareeb iyo gurceel dagaalkan ayaa soo bilowday xalay saqda dhexe xilli dadka deegaanka xidhaale ay jeefeen kasta kow khasaaraha dhimashadii dhaawac ee sababay waxaa jira khasaare hantiyad waxaana xogta laga helaya deegaankaasi ay sheegaysaa inay jiraan guryo iyo goobo ganacsi oo ku gubtay dagaalka inta badan dadkii ku noolaa magaalada iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa iskaga barakacay iyagoona ka cabsi qaba in ay dagaalka dhibaato ay kasoo gaarto maxamed cali maxamuud oo ah oo ka mid ah ururada bulshada rayidka magaalada xeraale ee gobolka galguud ayaa caawa arrimahaasi iga warramay intay weerarsan ee dadkaasi ay u baahan yihiin intay weerarsan ee dadkaasi ay u baahan yihiin intay weerarsan ee dadkaasi ay u baahan yihiin intay weerarsan ee dadkaasi ay u baahan yihiin intay weerarsan ee dadkaasi ay u baahan yihiin intay weerarsan ee dadkaasi ay u baahan yihiin intay weerarsan
waayahay kulan wacna wanaagsan ayaan hawadayan ka leenahay raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan goorwayan usoo laabo doona codkaasi balse markaan
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban
waxa weeye wuxuu ahaa dagaal culus oo ay soo abaabuleen ama laga soo abaabulay meesha la yidhaahdo dhuusamareeb iyo gurceel oo ay soo abaabuleen nimanka la yidhaahdo sufo oo fariisinkoodu halkaas yahay iyagoo uga dan leh dhulballaarsi iyo inay magaranaysaa wararka ay maalmahan sheegayeen oo lahaayeen afar sanaan dalka haysanaynaa inay dhulballaarsi u sameeyaan horeyna hadda ka hor ugu soo duulay oo degmadan xaraale u barakiciyey oo ugu soo duulay dagaalkaas ayagaa soo abaabulay waxa weeye wuxuu dagaalku bilowday xalay sideedii iyo qadar daqiiqada ah maantay duqurka markii la tukan rabay abteedii markay ahaydna waa lasoo afjaray ayaga xaggooda khasaaro fara badan baa gaaray gaadiid baa laga qabsaday tignika ah hub culus oo badan oo fara badan laga qabsaday waxa weeye waana ay waana carareen oo si fiican bay u kala carareen ma garata waa garta dagaalkan aad sheegtay in sufa ay soo qaaday oo ay ku qaaday deegaanka xiraale ee gobolkan galgudud imise khasaraha ka dhashay loegya walaal horta eh, dagaalku waa dagaalka baaxadaas lowaan kuu sheegay wuxuu bilowday abaana sideedii hameennimo oo nimanku ay magaalada soo galeen Eh, wuxuuna joogsaday xilligaa duhurka ah muddada intaa leeg waa garan kartaa iyaga xaggooda dhimasho fara badan bay kaga tageen halkan oo gaaraysa ilaa sodomeeyo oo hadda waxa weeye aan meydkoodii aruurinayno Eh, dhaawac fara badan oon ka qabanay waan waxaan u gudbinay isbitaalada degmooyinka cadaade iyo cabudwar Eh, maxaabiis fara badan baan ka qabanno ilaa shan iyo labaatan gaarayso hadda waxa weeye een, aan gacanta ku haynaa ma garat waa garta dagaalka ma wuxuu u dhexeeya laba milisho beeleed mise wuxuu u dhexeeyaa maamul iyo beel meel degta maya maya maya maya dagaalkan waxaa soo qaaday oo abaabulkiisa lahaa oo ku soo duulay degmada xaraale Eh, maamulka sufo nimanka la yidhaahdo oo maamulka shirka cadaado ay hoggaanka u yihiin xaas iyo nimanka uu waxa weeye dadka la midka oo la socda oo hoggaanka u yahay waxa weeye ayaa dagaalka soo qaaday waxaa hogaaminayay ninka wasiirka arrimaha gudaha galmudug ay ugu magacaabeen oo qaybta muusamareebeed ah waxa weeye een, barnaamijku sidaasuu ahaa xegaa soo qaaday waxaa laga soo abaabulay oo gurmadka iyo ciidamada uga imaanayeen burceel iyo dhuusamareeb wax marka milishabeelood la yidhaahda ma jirto waxa weeye dadka deegaanka degan degmada xanaane iyo nawaaxigeeda waxay ahaayeen oo iska difaacay weerar ay ku soo qaaday sufo oo ay kaga soo qaaday fariisimadeeda dhuusamareeb iyo burceel ayna ku doonaysa ku dhulballaarsato ma garat waa garta dagaalka waxaa sheegteen waqti badan inuu socday ilaa iyo hadda ma xaqiijin kartaa khasar rasmi ah ee ka dhashay dagaalkaasi iyo dhaawacba Eh, waaba kuu sheegay khasaaraha iyaga xaggooda khasaare ba'an baa gaaray Eh, dhimasho fara badan bay ka tageen dhaawac fara badan bay ka tageen maxaabiis badan baa laga qabtay oon ka haynaa gaadiid iyo qalab fara badan baa laga qabsaday waana ay carareen Een, annagana haddee difaac baan ahayn ilaahay baa noo yasiray guryaha iyagii baan ku jirnay xaqna waa ku diriraynay ma jirin wax khasaaraha oo saa usii buuran annaga xaggayaga wiilal dhowr oo ilaa saddex iyo afar ah oo dhaawaca waa jiraan Een, dhowr kale oo ayaguna dhimashaa waa jirtaa ilaa saddex Ee, waxa weeye khasaaruhu ayaga naga dhankayaga waa sidaas oo haddee waxaana keenaysay annagu difaac baan ahayn ayaguna weerar bay ahaayeen Ee, marka waa sidaas walaale khasaaruhu Ee, dagaalka cidda soo qaadayna waa ciddaas waa garta maxaa ku xaqiijin kartaan dagaalka inay soo qaaday galmudug garabka dhuusamareeb waxaan ku xaqiijinaynaa tiknikada ka dagaalamaysay iyo gaadiidka aan qabsannay iyo ragga hadda aan gacanta ku hayno maxaabiista oo isugu jira qabaa'ilka soomaaliyeed ee gobolka galgaduud dega intiisa badan ka kooban ee, oo ma garanaysaa iskugu jira taa waxay caddaynayaan ayagaa caddaynaya ciddii weerarka soo qaaday baa caddaynaysa dadka waxayaa caddaynaya meeshii weerarka laga soo qaaday iyo qorshihiisa wuxuu yahay wax mushaaca ah oo gobolka galgaduud oo dhan laga wada ogyahay iyo soomaaliya Een, ururkaa sufo oo uu soo nooleeyey iyaga oo dhintay hadda ka hor intay weerar sidaas oo kale ugu soo qaadeen degmadan xaraale laga saaray markii ay sidaas uga baxeen oo laga saaray iyagoo burbur maraya uu soo nooleeyey madaxweynaha dalka hadda haysta ee farmaajo ee sabab uu u ahaa inay soo noolaadaan ee xarafna uu u galay oo hadda markaas isagoo magacii magacii galmudug oo markii horeba nala ku weerarayo nala ku leynayo xeraala lagu weeraray isagoo xambaarsan uu ula galay kadibna sidaas khasaarihii uu nagu soo gaaray aan cidi awal horeeto waxa weeye u qaymaynin saddextaanna dagaalka isagu uu soo abaabulay oo uu sidaa ku soo abaabulay waa garta taasaa cadayn u ah walaal waa gartay galmudug waxay sheegtay in dagaalka ka socda xiraale ay u dhexeeya laba milisho beeleed halkaasi waddaga marka maxaa ku beeninaysaa inuusan dagaalkan uusan ahayn laba milisho beeleed Ee, horta dee sheegashada ee, galmudug waa maamul maamulkuna wuxuu leeyahay ee, arkaan iyo tiirar ama dad la aqoonsan yahay haddaad u baahan tahay mas-uuliyiintii iyo wasiiradii galmudug ayaan ku siin karaa telefoonadooda la xiriiri karta ayagaa ku caddayn kara dagaalkaani ma ahayn dagaal laba maleeshiya beeloode wuxuu ahaa dagaal u dhexeeyey ururka sufo oo fariisinkiisu dhuusamareeb iyo gurceel yahay iyo dadka degmada xaraale degan iyo nawaaxigeeda oo iska difaacay ilaahi hadda cid ka hadashay ama ma garanaysaa gacan ka geysatay ama dhibaatada iyo halkaa burburka ka dhacay wax ka qabatay ma jiraan walaalle waa gartay degmada xeraale ee gobolka galmudug waxay ka mid tahay degan hoos yimaada maamulka galmudug marka maxaa ku diidantihiin galmudug in ay maamusho deegaanka xeraale ee gobolkan galgaduud
walaalle annagu gelmudug annagaa ah annagaa aasaaskeeda lahayn annagaa waxa weeye ka mid baan nahay wasiiradeediila jooga oo hadda degmada xeraala jooga waxa jooga xildhibaanadeedii annagu gelmudug ma diidanin gelmudug annagaa eh waxa weeye ma ahan waxa xaraala ku soo duulay gelmudug maaha magaca gelmudugna ma matalaan mana lahan laakiin waa ururka sufo iyo oo ayagu waxa weeye damaystay dadka dhiiggiisa ee, oo magaranaysaa u dan- danbanbaxay siday ummadda u ragaadin lahaayeen Waa gartay.
ururka sufo oo weerar ku soo qaaday wey waa gartay laakiin soo ma ogid in sunad jamaca ay ku biirtay galmudug madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaafna oo soo dhuusamarab hadda uu ka taliyo dhuusamarab ay ku hoos sugan yihiin mas-uuliyiintii galmudug u sarreysay Een, waxaan u malaynahayaa walaalle waad isdhamaasaysaa kulley xog la-aankaa ma ahan akhbaar la-aankaa ma ahana waad isdhamaasaysaa sababtu waxa weeye een, xaaf madaxweyne galmudug ma ahan madaxweynaha galmudug s- een, heshiiskii lagu soo galay jabuuti ee lagu soo heshiiyey ee la yidhi nimankan sufo iyo maamulkii galmudug ha lagu mideeyo waa gartay qurubadii lagu soo heshiiyey oo dhan say u dhammaayeen waxaa burburiyey oo ka baxay maamul ur- ururkan sufo xaafna ururkii sufu u galay oo ku biiray hadduu ururkii sufu u galayna waad ogeydo xildhibaanadii galmudug baa cadaada fariistay xilkay ka qaadeen xaaf waxay u doorteen madaxweyne waxay doorteen guddoon baarlamaan waxay doorteen barnaamijkoodii maamulkii galmudug oo waxa weeye nidaamkiisii leh sidaas ayuu ku jiraa laakiin anagu ama aqoonsanin xaaf inuu yahay madaxweyne galmudug Een, nimanka dhuusamareeb joogaa galmudug oma naqaane urur aan ka sokaynin ururada argagixisada ee, ma garanaysaa ummadda ragaadiyey oo sufa la yidhaahdaan u naqaan waa gartay haddaad diideen galmudug garab ku sugan dhuusamarab yaa galmudug taqaani marka waxaan u naqaanaa maamulka galmudug oo jira hadda habuu ku shaqeeyaa oo uu madax- oo uu madaxweynaha ka yahay madaxweyne axmed baasto oo uu gudoomiye madaxweyne ku-xigeenka ka yahay eh, madaxweyne carabey axmed xaashi carabey oo uu gudoomiyaha baarlamaanka ka yahay gudoomiye gacal casir adiguna aad u taqaano aad garanayso kuwaasaan inagu u naqaanay galmudug waa gartay marka ma jira maanta caawaya baaq aad jeedinayso oo ku saabsan dagaalka aad sheegtay inay ku soo qaaday garabka galmudug ee dhuusamareeb Ee, saddex qolaan rabaa qolo walba inaan baaq u diro baaqa koowaad waxaan u dirayaa dowladda federaalka oo dalka soomaaliya iyada mas-uuliyaddu ka saaran tahay dadka dhimanaya iyo kuwa dhaawacmaya iyo kuwa barakacaya iyo guyaha dunyada mas-uuliyad ilaahay kula xisaabtamayo ay ka saaran tahay waxaan leeyahay mas-uuliyadda idin saaran guta dadkaan een, dhibaatadooda eega arka waxa ku dhacaya arka waxa loo geystay een, waxaan leeyahay hana dowladda waxaan ugu baaqaya inay maxkamad soo saarto dadkii ka dambeeyey faldambiyeedka noocaas oo dadka intaa la-eg u barakiciyey oo lagu laayey oo lagu xasuuqay oo guryahooda lagu dumiyey Een, maamulka galmudugna waxaan ugu baaqayaa inay gacan ka geystaan dadkii barakacay ee, oo waxa weeye aada shacab u fara badan ay magaalada ka barakaceen siday magaaladooda ugu soo celin lahaayeen iyo siday ugu geysan lahaayeen adeegyada caafimaadka iyo ee, arrimaha bulshada ee dadkaasi ay u baahan yihiin
waayahay habe wanaagsaneyn hawadeen kalena raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan maxamed cali maxamuud oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ku nool magaalada xeraale oo faahfaahin ka bixinaya dagaalka habeenkii xal ahaa lagu qaaday gudaha magaaladaasi ayuu ka saxaa galmudug garab dhuusamareeb shir jireeda maanta ay ku qabteen gudaha magaaladaasi waxay sheegeen in shirka oo dagaalkaasi u dhexeeya laba milasho bilada halkaasi wadaga duraan maxamed samatare wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee galmudug ayaa hadalkan ay warbaahinta la wadaag magaca madaxweynaha axmed ducaale geele iyo magaca prime ministerka madaxa xukuumadda sheekh maxamed cali shaakir ee waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalkaas waxaan diyaar u nahay oo aan ku dadaali doonaa sidii aan allana u dhexgeli lahayn oo aan uga qayb qaadan lahayn joojinta dagaalkaas waxaan kaloo baaq usoo jeedinaynaa dhammaan ummadda ama reer galmudug ama soomaaliyeed inay nagala qayb qaataan sidii xabadaan loo joojin lahaa waxaan aada iyo aada iyo aada u soo dhaweynaynaa saxaafadda iyo inta ku hadlaysa in aan hawada la isku marinin wax olaadaas sii horiya ee dadka hadlahaya iyo dadka eh, ilaahay hadduu ku saboobelyahay arrintaas doonahaya inay qaboojiyaan ay si qurux badan uga hadlaan in aan dab lagu sii shidin dabkaas in ilaahayna naga qaboojiyo annaga aan dadaalkeeda galno sidii aan u qaboojin lahayn in la damiyo beelahaas walaalaha ah deriska ah meesha keliya wada deganaana waxaan ugu baaqaynaa maalin xun weeye waana lagu wiirsanahayaa waa wax fool xun walaalayaal hala joojiya dagaal dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waa- wa- soomaalidu in badan bay kelmadaas isticmaashaa waxaan rabaa in aad maskaxdiinna iyo maankiinaba gelisaan in aad ka galmudug ahaan anaguna waxaan ku dadaalaynaa insha allah insha allah waxaan ku dadaalaynaa sidii aan uga qayb qaadan lahayn hadday ciidan noqoto haddii odayaal aan usoo dirna ay noqoto haddii culimo dhex gasho aan usoo dirna ay noqoto waxaan ku dadaalaynaa sida ugu qurux badan oo dagaal ummadi ummad islaama oo walaalaa oo derisa oo isku beelaha ka dhex dhacay sida loo qaboojiyo oo loo dhex galo sida ugu quruxda badan inaanu dhex galno waxaan soo jeedinaynaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad war walaalayaala waa xilli kulul waxaan qaxahayaa waa caruurtiinnii waa maatadiinnii waa haweenkiinnii waa maxastiinnii waxa xabaddu ka dhex dhacaysaa waa guryihiinni iyo dhulkiinnii waxaa idinka dhimanahaya xoolo waxaa idinka dhimanahaya dad waxaa idinka baraka ahaya dad maantayta maahan maalin waxaas la- dad islaam ahaan nahay diin baan leenahay ilaah baan leenahay waa idin baryahayaa walaalayaalow xabadda ha la joojiyo
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibirasiinta ee galmudug duraan maxamed samadar oo shashir aad maanta ku qabtay magaalada dhulsamareeb ee xarunta galmudug ayuu kaas ahaa habeen wanaagsan ayna hawada in kalena raadi iyo cadaado ayaad dhegaysanaysaan weli waxaan ku jirnaa wararka galmudug ee wasiirka wasaaradda dibirasiinta iyo federalinta ee galmudug saalax cabdulaahi maxamed ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka xiraale wuxuuna xusay inay horey u wadeen dibirasiin la doonayana in laisku keeno labada dhinac wuxuuna intaa uu ku daray in wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka soomaaliya ay gacan ka siinaysay dibirasiinta xadka walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanka xiraale ee gobolka galgudud
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين آه، dadweynaha soomaalida waxaan ka salaamaya tv-ga bartaan aan joogno oo ah eh, dhuusamareeb magaalo madaxda galmudug state maanta waxaan rabnaa inaan laba kelmo ka dhahno haddii ilaahay raalli ka noqdo eh, dagaalka ka aloosan xiraale degmada xiraale xalayto goor dambe oo wixii uun habeenbar ka dambeeye ah waxaa ka dhacay mashaqo mashaqadaas intii ka horeysana waxaan anagu wasaarad ahaan ka shaqaynaynay oon ku howlnayn annaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib- dib u heshiisiinta federaalismka ee, dowladda dhexe in aan samayno inaan isku keenno labada dhinac oo dagaalamaysa oo xiraale hadda dagaalku dhex socdo inaan isugu keenan rabno gogol annagoo hawsha ku dhex jirna ku guda jirna oo ay aada iyo aada noogu dhowdahay ayaa mashaqadu waxaa la dhacday taas marka ugu horeysa qof ahaan wasi- ka wasiir ahaan waa ka xumahay ka wasaarad ahaan waa ka xumahay ka dowlad ahaan galmudug aad baan uga xumahay waxaan ku baaqaynaa marka ugu horeysa awalan wa faslan waxba waxbaa ka horeeya dagaalkaas asiga ah si degdeg ah oo lama filaa in loo joojiyo sababta waxaa weeye waa dad walaalaa ehel ah waa wiil iyo adeerkiis wiil iyo walaalkiis islaanna islaannimadan ehelku ah annagana walaalaheen dadkii dalkana dad baa ka dhimanaya ayaga gaar ahaana dad baa ka dhimanaya dadkaas waxaan ugu baaqaynaa intay ilaahay ka cabsadaan dagaalkaas dagaal wiil kuma dhasho wiila ku dhintee in la joojiyo taas waa waa mid midda iigu xigta xukuumad ahaan eh, galmudug state waxa aan arintaas shalayto wasaaradda dib u heshiisiinta waaxyaheyda iyo anigu aan shir ku qaadanay ra-iisul wasaaraha oo aada iyo aad u rabay inaan arintaa socodsiino oo la isaga yimaado Eh, markaan shirka uun ka soo baxnay eh, shalay galabtii ahayd haddii xalaa xubin dambena waxaan baa dhacay oo mashaqada eh, madaxa xukuumaddaada ugu xuyahay madaxweyne eh, madaxweynaha galmudug master geed xaaf na aad iyo aad iyo aad buu arinkaas maaragtay uga xun yahay Eh, ilaah loo sheegtaa nimankaasu sida ay ugu hoolan yihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu iyo waxa taleefon kusoo dhacaya iyo sida ay uga xun yihiin iyo shucuurta ka muuqata eh, ma- gobolkan galmudug isbeshali qaas ahaan magaaladan aan joogno waxaan ku baaqaynaa mar labaad mar saddexaad mar afraad mar boqolaad in dagaalkaas degdeg loo istaajiyo dowlad ahaan waxaa garab taagannahay inuu joogsado oon soo faragelinno oon gobol u dhigno oo walaalaha dagaala aan isu keenno xaalka waa isbedelay saaki wasiirka arrimaha gudaha ee eh, eh, federaalka waa arintaas waa u brief gareeyey asaguna waa loo brief gareeyey hore u ogaay anigu intaan ogaan u sheegay waxaa noo qorsho ah haddee waxaa jira hab iyo dhaqan iyo wado la raaco dagaa xabad iyadoo socoto laba hesh- heshiis laysuuma keeni kara dadka Eh, waxaan rabnaa in xabadaas aan joojino ay joogsato saaka barqadii mar waa joogsataa liigu yidhi ilaahay run ha ka dhigo hadda naftirkeeda wax socda oo saacaddan ayada ah eh, qori dhacaya ma jiro laakiin waa wax meesha yaal oo ceyrinoon laga yaabo inay dhacaan marka waxaa noo qorshaa marka inaan xabadda horta joojino kabacdina degdeg aan isugu keenno horta eh, waxgarad marka aan dhahno waxgarad waa indheer garad waa intaan aniga iyo adigu iyo dadka aan wax- odayaasha waxaan anigu arkin arkaan si marka oday goormaad noqone waa markii aad howsha odaya qabato marka odayaasha iyo hogaamiyayaasha beesha iyo culummada iyo waxaan ugu baaqaynaa iyo bulshada inteeda kala duwan ee ka soo jeeda eh, degmooyinka degmadaas xeraale in arintaas ay aad iyo aad iyo aad isugu taxaluujiyaan sida horta marka horeeto aan qorigu aamusunan xabadu joojineen kabacdina waxaan ka codsanaynaa inay nagu garab istaagaan dadaalka aan dowlad ahaan ku jirno dadka eh, ku dhadhow sida magaalada balanballe eh, magaalooyinka kale oo- oo ku- ku heeraarsan oo ilaa guruceel ah eh, dadka dega iyo kuwaas balanballe caabudaaqi dhinacaas jooga waxaan ugu baaqaynaa in ay isku dayaan sida dhaqanku ahaa jirta diintuna na furayso in dadkaas loo gurmado oo dagaalkaas la joojiyo reer cadaado waxay ku ammaanan yihiin oo haddana ku ammaanan yihiin arintaas way dhexgaleen meeshoodii ugu tageen gobolay dhigeen konton kun lixdan kun boqol kun baa uga baxday xataa waxay garabka u dhigteen eh, reer cadaado inay waxay gaareen ay dhahaan diyadii labada dhinac aan bixinayna sida kuwaasu waxtarnimada iyo walaaltinimada iyo islaamnimada iyo dadaalka iyo ficnaanta ay muujiyeen ayaan kuwa kalena ka rajaynayna oo ka codsanaynaa oo ku heraarsan magaalada xira
waayahay wasiirka wasaaradda dushaysiinta iyo federaaleynta ee galmudug ayuu kaasi ahaa oo dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka xeraale ugu baaqay inay xabadda joojiyaan islamarkaasna miiskan wadahadalka isugu yimaadaan dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshaysiinta ee dowladda federaalka cabdi maxamed sabriye ee si kul ugu wada hadlay dagaalbeegyada ka soo cusboonaaday deegaanka leere xeraale oo ku yaala qoyiga gobolka galguduud shajiraad oo maanta ku qabtay magaalada muqdisho ayuu ugu baaqay galmudug iyo sidoo kale maamulada hirshabelle inay joojiyaan dagaalada ka soo cusboonaaday deegaanka xeraale ee ku yaala gobolka galguduud iyo sidoo kale deegaanka leere boordheer oo hoostaga degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا ريال مدع وزيرك iyo wasiir dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan soo jeediyo baaq culus oo nabadeed oo ku aadan dagaaladii horoo jiray oo ay suurowdo inay hadda waxoogaa qaboobeen kuwo ka dhib badan oo hadda xabadda iyo dhimashada iyo dhaawacu ay ka socdaan inaan baaq nabadeed ka soo jeediyo labada dagaal oo aan u qasday maanta inaan u soo jeediyo dadka walaalaha oo dhibaatadu ay ku dhex marayso een, agagaarka cadale iyo xeraale Een, agagaarka cadale oo hirshabeella iyo xeraale galmuduga waxaan rabaa inaan dadkaas ugu baaqno wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan magaca madaxweynaha iyo magaca een, ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo dowladda oo dhan in dhibaatada meeshaas ka jirta dadka ahalka u ah oo ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay ay wax ka qabtaan u dhaqaaqaan inay joojiyaan xabadda la joojiyo ciidamaha ciidamada ishor fadhiya la kala qaado nabadna loo fadhiisto waxaan aada iyo aada iyo aada u baraarujinayaa een, labada meeloodba dagaaladoodu hadda in muddahay socdaan meelo badan oo kaloo lamid ahaa jirta oo maanta ilaahay mahadiis wixii horey u dhacay marka laga tago hadda dagaaladoodii ay taagan yihiin wax waanwaan looga jiro iyo wax la nabadeeya labadaba waxaan rabaa inaan degaankaas dadka ahlul caqliga u ah culummada u ah dhaqanka u ah ganacsatada u ah dhallinyarada iyo haweenka u ah ciidanka u ah waxaan aada iyo aada ugu baraarujinayaa in la joojiyo colaadahaas dadku waa ahal kalama guuri doonaan kalama maarmi doonaan waxaa hubanti ah in doorto oo uu socdo dagaalkaasi in uu mar dadka uu gadaalka mari doono waxaa roon in xalkiisa dhaqso loo gaaro si loo badbaadiyo intii hore ugu baxday ama ugu dhaawacantay inta ka dambaysa oo ka hartay dagaaladaas dhimashada iyo dhaawaca waxaa dheer dhibaatada dhaqaale oo burburinta dhaqaalaha iyo bii-adda ay u geysanayaan oo ay suurowdo dagaalka daraad ka bilowday nawaaxiga cadale iyo kan shalay ka bilowda xalay ka bilowda aandho xerale haween marasa iyo caruur magaalo ay joogaan in lagu kor dagaalamayo ama ay huri waayeen ayagoo kabala inay ka cararaan oo wax ay wataan aan la arag oo aan cunto wadan oo ay tagaan geeda hoostoos ama geeda hoostood ama meel bacada qoraxdu iyo iyo qaboobuhu ku galo dadka ama rastaa ha loo naxo waxaan leeyahay dadka xilku qabto oo degaanadaas labadaa jooga labada meeloodba walaalayaalow dadkaa ha loo istaago annaguna ka xukuumad ahaan wixii aan gacan ka geysan karno oo arrinkaas xakamayntiisa aan kaalin uga qaadan karno diyaaraan la nahay dadka degaanada jooga oo mas-uuliyiinta oo inta qaybood oo aan tiriyey oo bulshada ka tirsan ka mida walaalayaalow dagaaladaas ha la celiyo xabadda ha la joojiyo ummaddu ha fariisato ha laga hadlo xal ha laydinka caawiyo sidai xal lagu gaari lahaa oo ummaddaasi ay u kala fariisan lahayd noloshoodana ay u raacan lahaayeen intay noloshooda iyo iyo dhaqaalahooda iyo ummadooda baabi'in lahaayeen aada iyo aada umahadsantihiin wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wasiirka arrimaha gudaha waa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibshasiinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayuu kaas ahaa oo beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya gobolada galguduud iyo gobolka shabeellaha dhexe ayuu kaas ahaa oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay ka qayb qoodi doonto sidii loo joojin lahaa dagaalada kasoo cusboonaaday mar kale deegaanka xeraale iyo deegaanka buur dheere ee gobolada galguduud iyo shabeellaha dhexe habeen wanaagsan ayaan hawada inkalena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal markaana xanaadeyna magaalada caasimada ee muqdisho ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta guddoomiyey shirka tubta horumarinta dhaqaalaha looga hadlayo qorshaha dowladda federaalka ay ugu diyaargaroodeyso ka qaybgalka shirka sanadlaha ah oo hanaanka abriil sida jir ah ee magaalada washington uga qaybgalayeen bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i o f iyo dowladda federaalka soomaaliya shirkaas marka soo dhammaada kadib waxaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka waa cabdiraxmaan ducaale beyle waxaa maanta halkan lagaga hadlay shirkan usbuuclaha ah ee dhaqaalaha lagaga hadlo ee u daadihiyo ra-iisul wasaaruhu waxaa maanta lagaga hadlay aadna loogu dheeraaday shirka soo socda ee la yidhaahdo shirka guga ama spring meeting la yidhaahdo ee ka dhici doona washington d c shirkaas ay soo qabanqaabiyaan baanka adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka ay soo soo qabanqaabiyaan world bank iyo i m f ka qolooyinka la yidhaahdo shirkaas oo shirkii weynaayay labada labada institutiona laakiin ay ku jirto waxa la yidhi round table soomaalida loo sameynayo oo baryahan u dambeysay labadii sane dambeysay la sameeyey sanadkii horena la sameeyey kana la sameynayo waxaa lagaga wada hadlayaa markaa waxa weeye arrintii deyn cafiskii ee aan ku jirray oo dhammaad kusoo dhow arrintii gebagaba kusoo dhow ayaa la doonayaa in laga wada hadlo waxaa maanta markaa laga sheekaysanayey waxyaalihii laynooga baahnaa mid walba halkeen taagannahay yoolalkii iyo shuruudihii laynaga filayey mid walba halkeen taagannahay bishii maanta waa sideed iyo toban labiyo maalmo labiyo toban maalmood baa kale ama saddex iyo toban maalmood markaad ku dartayna bishu sa koob iyo soddon halkee mid waliba maraysaa maanta laga wada hadlay weli weli ma ma dhammaan bishii eh, mana odhan karno wax walba waan dhammaynay ma odhan karno oo dee waa gacan eh, calool ku jirta weeye hase ahaatee waxaan ku ballan qaadnay una sheegnay eh, wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha inay arrintaasi gebagabo ku dhow yahay waxay gebagabo ugu dhowdahay dadka soomaaliyeed ee ganacsatada iyo dadka kale ee ka shaqeeya wasiirada waa arrin laga soo shaqeeyey oo laga wada shaqeeyey oo maalin walba wasiir waliba inta kaga soo aadan ka shaqeeya marka halkan anagu eh, waxaan bixinay eh, war baan bixinay wasiiradii kale ee kasoo shaqeeyana war bay bixiyeen Eh, waxaan meesha ka tagnay markaa anagoo isla garanay waxaan doonayna inaan- inaan qabano eh, labiyo tobanka maalmood ee nagu soo- ee nagu soo socda ama saddexiyo tobanka maalmood shirkaasna markaa isugu tegi doonaa shirkaa waxaa lagu qaadaa dhigi doonaa adduunka isugu yimaado waxa alla waxa deeri nagu leh ayaa isugu imanaya waxay ka hadlay waxay dhegaysanayaan i m f-ka iyo world banka iyo e u-da iyo qolooyinka aada inoo inoo tabataabiya inoo caawiya ayay aada u dhegeysan doonaan Eh, markaa waxay qolooyinkaasi yidhaahdaan ayaa deen cafisiya deen cafishayaashu ama dadka deynta nagu leeyihi ay wax ku qaadan doonaan Eh, waxaan filaynaa waxa weeye in eh, wax wanaagsan ay kasoo bixi doonaan arrintaa eh, shaqo badan baa gashay cid walba shaqaa ka gashay marka eh, waxaan aada ugu faraxsannahay insha allah tacaala inay wax wanaagsan ka iman doonaan waxaan doonaynaa waxay deynta laynaga cafiyo in dhaqaalaha adduunka laynoo furo in lacag badna waddankan u furraat- eh, u furaato waxa laakiin xaqiiqadu tahay waxa weeye nidaamkaa lagu socda ee dawliga ah ee dowlad wanaagga la yidhaha ama good governance waa la wadi doonaa haddii xataa la- laynaga daayo deynta waxay noqon doontaa wax la- wax soconaya leanna dadkii deynta inaga daayay waxay doonayaan dadkeenu dadkeenu hore u maro oo eh, ma garanaysa aan aan meel gaadhno marka shir wanaagsan buu ahaa Eh, wax wanaagsan baana kasoo bixi doona haddii la yidhaha dhowr jeeroo kalena waan shiri doonaa haddii la yidhaha waana dadka la socodsiin doonaa Eh, laba fariimood baan gudbinaynaa mid dadka soomaaliyeed baa loo gudbinayaa midna ciddii waxay nagu laa loo gudbinayaa Eh, dadka soomaaliyeed waxaa loo gudbinayaa waxa weeye eh, dalkeena dhibaato weyn baa soo martay maanta laakiin nasiib wanaag waxa ah in inaan isu- isu- meel kusoo wada dhacnay inaan meel ku wada soconno in hiigsigu mid yahay in shaqaale iyo dawlad iyo shacab iyo sh- iyo muxuuha ganacsato ay meel ku wada socdaan waxaa markaa fariinta tahay waxa weeye qof waliba wixii kaga soo hagaaga cashuuraha iyo waxyaalaha dawladda in la ururiyo fariinta waxa weeyaan in qof waliba intiisas ka bixiyo annagana mas-uuliyadda aadna saarana cisho walbana weydiinaysaan aan u baahanay inaan ka jawaabno waxa weeye lacagaha la qaadayo sidii loo maamulay habkii loo maamulay iyo meesha ku baxday fariinta soomaalidu waa taa weyn qolooyinka kale lacagaa inagu leh fariintaan farayna waxa weeye goor walba aan farnaa waxa weeye eh, contract agreement baan seexanay heshiis baan seexanay soomaaliya waxaa qabtaa la yidhi annaguna waxaasan qabanayna baa la yidhi annagu koob iyo soddonka waxaan tusi doonaa wixii loo baahnaa o dhan aan qabanno idinkana markaa waxaa laydinka baahan yahay inaad dhinaciina kasoo baxdaan ayaa ayaa ayaan ayagana faraynaa Eh, waa waxaan mar walba isku nidhaahno Eh, de kolley iyo kolleyba qofka lacag kugu lihi Eh, waad ku qasban tahay wixii loo baahan yahay in- inaad qabato inaad qabato waad ku qasban tahay qasabkuuma lihid inuu lacagta kaa daayo oo haddana hadhow halkaas ka mari karaa laakiin adduunka waxa ka dhexeeya qaanuun ka dhexeeya waxa weeye waxa aadna qabo anna waxa aan qabto Eh, gentleman's agreement waxaa la yidhahda baa ka dhexeeya waxaan filaynaa waxa weeye haddaan wax iyaga qabanno waana qabanay Eh, inay iyaguna tooda qaban doonaan oo deynta inaga dayn doonaan sida adduunyada kale loo caawiyo loo maalgeliyana ay noo maal- maalgelin doonaan annaguna wixii na- na- eh, xagga iyaga ah aan hore uga sii talaasan doono
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka cabdulla cabd waa cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo waa cabdiraxmaan ducaale beele wasiirka wasaaradda maaliyadda oo faahfaahin ka bixinaya shirkii arrimaha dhaqaalaha oo ru- gudoominayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali qiire habe wanaagsan aad ilaana raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan isla waxaan ku jirnaa wararka xukuumadda ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi maxamed goode qadar ayaa maanta waxaa guddoomiya kulan ayaa shan guddiga hoosaadka golaha wasiirada ee ku jira tubta horumarinta arrimaha bulshada oo looga hadlayo qorshaha siyaasadda arrimaha xajka horumarinta dhaqaalaha dowladda iyo siyaasadda isbeddelka cimilada ee soomaaliya
shirkii tubaha tubta arrimaha bulshada eh, maanta eh, ku qabsoomay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo shir guddoominayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Eh, waxaa loogu hadlay eh, dhowr arrimood oo ay ugu muhiimsanaayeen in eh, xafiiska beyada xafiiska eh, eh, ra-iisul wasaaraha in ay ka warbixiyaan eh, siyaasadda beyada iyo cimilada sidoo kale wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada inay iyadana ay ka warbixiso arrimaha dib u eegista shaqaalaha ee, ee, iyo aragtidii golaha wasiiradu ay ka geysteen inay ayagana soo bandhigaan iyo sidoo kale ishilqaan iyadana inay ka warbixiyaan xaaladihii ee, ee, meeshay marayso waxqabadkii iyo ishilqaan ajandayaasha ugu muhiimsanaa laga laga hadlay waxaa ka mid ahaa in ee, guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee kormeerkii uu ku sameeyey ee shaqagalka ee shaqaalaha hay-adaha dowladda ka qayb galo ayagana qodobadaasi waxay ahayd qodobo halkaa lagu soo bandhigay iyo waxyaabihii ee, ilaa hadda ee, wax iska bedelay shaqagalka shaqaalaha rayidka dowladda ayaa iyadana ee, lagu soo looga hadlay sidoo kale ee, guddiga qaranka shaqaalaha rayidka dowladda wuxuu soo bandhigay ee, labadii bilood oo lasoo dhaafay ee, sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka ee, kormeerkii uu ku sameeyey hay-adaha dowladda oo ay ugu muhiimsanaayeen habka shaqagalka shaqaalaha dowladda ee, gelista bixidda iyo ku nagaashaha iyo shaqaalihii ee, shaqadooda gudin waaye ama soo xaadiri waaye ee, cudurdaar la-aan in ayagana ay ee, mutaystaan tallaabooyinka anshaxa ee sharci shaqaalaha tilmaamaya in ayagana ee, laga qaado ee, qodobadaas i- ilaa iyo toban hay-adood ayaa warbixintoodu soo bandhigay guddiga iyo warbixinta shaqaalihii ku sugnaa ee, iyo kuwii ka maqnaa goobta shaqada iyo intaba ayaa lagu soo bandhigay iyo talooyin iyo caqabadaha ka jira hay-adaha dowladda laftir ahaantooda oo ay ugu muhiimsan tahay in shaqaalaha iyo aysan isku dheelitirnayn shaqaalaha ka howlgala wasaaradaha ama hay-adaha qaarkood iyo tirada dadka markaa joogay iyo xafiisyada haystaan aysan isku dheelitirnayn iyo agabkii loo baahnaa inaysan mararka qaarkood aysan haysan ee, iyo ee, qaabka ay adeegsanayaan muxuu ahaa marka la xaadirinayo shaqaalaha ay isticmaalaan ee, qaarna biometric ama fingerprint ay isticmaalaan qaarna ay buug isticmaalaan qaarna waraaqo ay isticmaalaan marka kuwa aysan midaysanayn laftirkooda waa looga hadlay in wax laga bedelo uu noqdo hab casri ah oo lagu ogaan karo shaqaalaha oo dhan laiskuna halayn karo ee, habka xaadirinta dhammaan shaqaalaha dowladda iyadoo aanan muxuu ahaa qofka maqan iyo qofka joogaa si siman markaa loogu doodo marka qodobadaas iyo talooyin markaa wax looga qabanayo ayuu guddigu soo jeediyey Ee, iyagana muxuu ahaa go-aano kale iyo tilmaamo ayuu ra-iisul wasaare ku-xigeenku bixiyey iyagana waxaan rajaynaynaa in ee, ee, bishan gudaheeda in guddigu wax badan ka qabto kabacdina dib ugu soo celiyo tubta arrimaha bulshada si ee, waxyaabihii haddana ee, la isfaray ee, wax loogu qabto kadibna ee, dib loogu soo warbixiyo insha allahu Ee, waxaan rajaynaynaa warbixinada kalena kormeerka guddigu sameeyo dib ayaan kasoo gudbin doona insha allah iyo sidoo kale wasaaradda ee, ee, awqaafta iyo arrimaha diinta oo ay soo iyadana soo bandhigtay ee, kana warbixisay qorshaha xajka iyo siyaasadda xajka ee siduu noqonayo ayana halkaas ay warbixin ay ku soo bandhigeen ee, waxyaabihii ee, lagu qaban lahaa iyo wax lagu bedeli lahaa Ee, ajandaha ee, ajandayaasha maanta iyo howlihii looga hadlay ee, tubta horumarinta arrimaha bulshada ee, intaasuu ahaa si fiican ayuuna ku dhammaaday waxaan rajaynaynaa tubaha soo socdana inay sidaas la mida ay noqon doonaan waa bilaahi waayahay habe wanaagsan aan hawadeen kalena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qeybii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalama
koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kala maane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan
iska bedelay hadalkayga qaato dalka horumarkiisiyo howl hadidinaye hor ilaahay baa laydinku daasi ha halmaamina danteena
yaahu aryaa meeriyaa dawaca kaa cunta cadlahow hooweyhe war hor ilaahay baa laydinku dhaarshay ha hilmaamina danteenna ma waana mase waa hadal xun maxaad ninka sidaa u leeda war kuwii hor ilaahay lagu dhaarshay baa dhaartii fulin diidaye muu ayaga loo hortago maannagaa dhee dhaarsh war malaha dhaar siyaasadeed dadka maba qabataan u mali nin dhumaayaa la yidhi dhukii dhaaga male marka hore kuwa dhaariyaa qalda oo waxay dhahaan ma kugu wallaahiyaa inaad dantaada danta guud ka hormarayso mugna waxay dhahaan dhammaan ma kugu wallaahiya inaad danta guud dantaada ka hor marayso waana ina sameeyaanoo dantooray hor barayaane xaal lagu heestaa waana waxaan dhihi lahaa bulshaa idin sugaysa dad baad ballan u qaadeene baabacada midig baad kitaab ula bareerteene bilaahdiyo dhaartaad gasheen ma aha beenbeen aryaada madaxweyne farmaajo markuu ka khudbaynayo furitaanka safaaradda jabuuti wuxuu yidhi cusmaan umar gellaan wax ka baranno intuu joogay maamulladeennu wax badan bay isbedeleen waxna nooma qabsoomin asaguna keligiis buu joogay wax badan buuna qabtay marka hadalkaas waxaan u fasirtay ballamihii iyo dhaartii afar sano laguma fulin karee labaatan sanaa laii kaadsho sida ismaaciil nabee war lee suma haayo yaa dadaaba afarti sano sugila oo inuu haddana dhaafo jecel asagunba afartii ka badan inuu sii joogo rabi lahay waa kaafiya kala dheeri war ninka suguli meeluu wax ku ogyahay maaqaane gabaga madaxweynaha dhegayso jabuutiba ninuunbaa xukuma tan iyo goor dheere annaguna sidoo kale inaan noqonno weeyaane ii kordhiya xilliga waa intay noqoto fiicnaane intaasaan kusoo koobaya ayaanan sii badin warnimanyahow madaxweynaha wakhtiga ha loo dheereeyo ma xuma sababtoo ah tubaha qaranka ayaa dheerdheer war dastuurka kuma qorno tuba dheerdheere hadda ha lagu soo daro ilaa tubuhu dhammaadaan inaan doorasho la gelayn alla ilaah madaxda qish fiican baa siisaa haday u fulayso war madaxweyne xaaf laba sana laisku ogaayo waa bedela dastuurka dhanaha labada kun iyo labaatanka uu ka dhigtay madaxweynaha soomaaliya dastuurka dhan ha bedela labada kun iyo afartanka ha ka dhigta asagana war madaxweyne xaaf hadduu yidhi ahlu sunno markaa heshiinaha xilligu ka bilowday farmaajada somalilan ha la heshiiyo si uu yidha xilligu wuxuu bilowday markii soomaaliya heshiisay aryaha somalilan waa fogtahe farmaajo shabaab ha la heshiiyo sida uu yidhaahdo muggaan shabaab la heshiinay ka bilaaba haysaa war madaxweynaha sayid axmed madoobe daacish ha la heshiiyey si uu u dhawo markaan daacish la heshiiyey ayay ka bilaabatay malaayi badda ku jira rabtaa xawaajiishantanaa ku tumatid allah yow dadkaa toosisaa helaya tawfiiqe halkaan tiigsanayniyo wuxuu tabaya uurkeennu tab iyo maaro uma lihin jidkuna tahan u dheeraaye dowladnimo tisqaadaan rabow kaa turraansaday tubta toosan eebow madaxa tooshka ugu nuuri weli tubiiyaa joogta tuuraa kaa soo baxde warnimayo waa iska waramo haysin dayaal khandacaa socdaa qawiil qawiila la isku qabdhagow haya habeenkii carruurta miska dileen qabiil qabiila laisku qoordhabee qurcaankaa la khilaafe
habee wax ma ogdiinee dagaalka shabeellada dhexay dhuq aa laiska siiy dhimashaduna afartan ay kor u sii dhaafaysaa oo dhaawiciina magageeda iska bataa meel la geey la waayay xataa qaarkood xamalaa la keenay ee dagaalka xabaadley ma soo gaarina war meesha lagu dagaalamo boorka laysa kiciye waa xeraale laba qabiilaana waxay isu qaybiyeen sunno iyo sufo sunno waaba maqli jiraye sufona qabiilkee aheed qabiil qabiilkaama naga dhaaftiinoo khamsharka nin xanuune war shiikh shaakir labada qabiila sufa iyo sunno isku qaybiyo kuu la saftay war dhinaci macallinku raaco ayuu shiiqu la jiraa war soomaalidu weligeed bay qabiil qabiil isu dili jirtay laakiin waxaa u noolaa dhaqan kala badbaadiya oo inta dhex gala yidhaha joojiya dagaalka oo wax u kala qaada dhaqankaasi waa dhammaaday waayihii dambe waxaa soo haray kuwa idaacadaha ka hadla ayagiina waa la waayey marka maanta waxaan ogaaday inaan cidina iga xigin oo boos ii soo baxay dadka soomaaliyeed oo walaalaha waxaan ugu baaqayaa oon ka baryayaa oon kula talinayaa dagaalkaa inay joojiyaan anigu guddoomiyaha sawirada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadka maanta qabiil isku laynaya waa taageerayaashiisa inuu kala dhacsado dadkaas yose isku baabi'in warwarkaa iga dhex gelinay dhegayso wax dadkii gartaa kama wabxaan sun iyo waabay waagii beryaba dhiig walaal wagac ma siiyaan wiifto iyo wareentiya xabado kama wayoodaan walaalow walaalkaa hadilin oo wad haw noqon warabwaan subkar allah u naxariista wuxuu yidhi dalka nabad ha loo wada degee demiya baaruudda daawooba duul qayrqabay dee qiwaanadii aryaab waa nin dhageelle wuxuu yidhi allow yaa isgarabsada kollay kalema guurtaane warnimayow dadkan hadday wax maqlayaan abaan cabdulaahi suldaan dimacaddaa konton sano kahor wuxuu yidhi dubbo madax waa iskala dhacdaa daayin abidkeeda dadka kama yaraatayna waa isdaban jaraysaane dugsi mada qabyaaladii waxay dumisa mooyaane war anigu odayaasha hurdee waxaan dhihi lahaa colaad laga heshiiyiyo inay dhalato caaqiibo cuqaashiyo ergada waa xilkii loo cimaamaday cimrigiin jirye dhaqanka waan ciriqsanaynaay kaalintiinna cuufkiyo warey qarinna ceeryaamo waxaan maqli jira cimrigii jiryow caynaankahay weligahay war waxaa ka dambaysay cimrigaa gooyaya caynaanka da saas ma ahan waxawaaye cumrigaa raagaa la yidhi geeldalaasku tusaa araada war ma heesine wasiirka arrimaha gudaha waxaa sidhi dagaalka joojiya meeha maastegi mise idaacaddaas ka warrami aree qarafaad dagaal ma aadee meehan isagoo joogaa sidhi dagaalka joojiya anigu warkiinna waxaa ku soo gebagabeeyaa haddii aad wax maqlaysiin qabyaalaad leesku qacdheeba qaranima kaaqaayaa weyn qabyaalaad leesku qacdheeba qaranima kaaqaayaa weyn war golihii shacabka iyo golihii safka khilaafkoodoon la xallin baarlamaanku ma furmayaa layidhi waxaana socdaa layidhi wadahadal lagu xallinayo warshabeellada hoose dhulkii ciidamada ay ka soo baxeen shabaab aa la wareegaa la yidhi war ciidanka mushaarka waa loo hayaa oo waa loo aruurinayaaye maxay uga soo baxeen difaaca inta mushaarka ciidanka loo hayo shabaabna difaaca waa u sii haynayaan markii loo aruurahay maxaa ayuuti miya war ayuutada waxaa lagu aroosiyey qaxootigii xerada dhadhaab ee kenya dumar isxilqaamay ayaana dhaheen qoysba maalin maan ayuuta ku dhisaynaa waa anigu dumarkaas dhadhaab jooga waa u hambalyaynayaa garab wadaal isku guuriyaa gaari karaa warwar ma haysaan somalilan maanta waxaa tegey wasiirka arrimaha dibadda ee la talaya hargeysada wadaxinoogiyaa gaaro wasiirka waa loo xidhay waddooyinkii maxamaray ka masayreen war inay ictiraafku helayaan ay u mudaan wadaxore aniga dhibaan ku qabnaa oo anaka jug iyo colaad iyo qalaaf le kuma jiri karnaa goormaan beerihii tabcanaynaa unakane adduun bilkow aakhir bilna mala tabcaysiin warnimada waxaa la yidhi putin iyo taraan baa adduun looga tegayaaye turkish iyo israa'iil baryahan say isugu tooqi urdugan talaabiib inuu toogta waa u halise ula booxa la isugu tukuba la istexgelin waaye war hindiya nin bidaar lahayo timi loo beeray aa ku dhintay xaquuq dastuuriyu iska lumay bidaartu soo naafa maaha aryaadhaha muqdisho ma ilowda weedinka murun la macmac leh aryaa muqdisho bugtii balaayada maa ku cusub
muqdisho waxay maasiibaadan mar walba ku muutaysata muqdisho waxay maasiibaadan mar walba ku muutaysata caasimada nimana masiibaha wariya
towfiiqda allahayd waafajiye
aad iyo aad imaasihiin saaxiibada xubinta kalamaan habe wanaagsan ayaan hawadeen ka leenahay qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaareen kusoo dhawaad heesta biliga barnaamijkaada ballan qaado heestaasi ku loqon xasan adas samantare leera hoogtii adduunya waxaa gabagabo tahay barnaamijka caawa soo saaray saaxiibka cumar axmed raamis xeefa anigoo xasan axmed maxamed aan la socodsanaya tan intaan barnaamijkan dib doob ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
Essa, por irmã, uma mãe, não tem